جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiinhana waxaa ka mid ah ugu yaraan shan iyo toban askari oo murtadiin haya dhimasho dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir baayi iyo shabeellada hoose wilaayada jubbada dhexe ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada inay ahmiyad gaar ah siiyaan waxsoo saarka beeraha maamul goboleedka shaaladirarka isku magacaabay somalilan ayaa mar kale eedeen kulal u jeediyey madaxa kooxda rajada soomaaliya wilaayada baay ayaa imtixaan lagu ogaanayo heerkooda waxbarasho ka qaaday ardayda madaarista qur-aanka kariimka degmada bulafulay ee wilaayadaasi in ka badan toban askari oo toobadkeenyaal ayaa isku soo dhiibay wilaayada jubbada hoose maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ayaa ansixiyey sharci gaaleed ay ku qaadanayaan dhul cusub oo ay leeyihiin walaalaheena muslimiinta filistiin xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda rajada soomaaliya ay ku fashilantay duulaanka ay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga sidoo kale warkan waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan walaaca ay kooxda rajada iyo saaxiibadada ay ka qabaan in mujaahidiintu ay la wareegaan dalka soomaaliya oo ay sii xoogeysatay
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن waa subaxnimo khamiisa taariikhuna ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ugu yaraan shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow ayaa faahfaahinaya warkaasi haye maxamuud jasaaka allahu kheyran walaalka xaaris cabdulqaadir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijri ciidamada mujaahidiintu waxay xalay ilaa iyo shalay howlgallo kala duwan ka kala fuliyeen qayba ka mid ah wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose oo ah wilaayad wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka banaadir howlgal qarax oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada daniel ee magaalada muqdisho waxay la beegsadeen gaari cabdibilaa oo ay la socday maleeshiyaadka murtadiinta gaarahana kuwa isugu yeeray militariga qaraxan oo dhawaaqi si adaa looga maqlay xaafadaha magaalada muqdisho allah falligiisa waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacantay afar askari oo isla ridada ah waxaana sidoo kale gubtay gaariga cabdibilah ee qaraxa uu haleelay dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay tuulada balow oo ah tuula hoos tagta deegaanka bariira iyadoona allah fadligiisa kamiinkaasi khasaar lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaa inta la xaqiijiyey kamiinkaas ama weerarkaas dhabagalka lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay afar askari oo isla murtadiinta ah dhanka baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xaalihii howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo kaasi oo ay la baagsadeen maleeshiyaadka murtadiinta qaraxaas waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale baay ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qaraxa xalay ka fuliyeen degmada diinsoor kaasoo sidoo kale la eegtay maleeshiyaadka murtadiinta qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ay isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu mahadsan walaalkeen toosho ee kaasi ahaa wilaayada jubbada dhexe ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada in ay ahmiyad gaar ah siiyaan waxsoo saarka beeraha sida uu ku faahfaahinaya walaalkeen cuthmaan axmed dhuubu jubbada dhexe waxa ay ka mid tahay goobaha lagu tiriyo wax soo saarka dalagyada la beerto maadaama uu allaah ku manaystay webiga jubba kaas oo mara guud ahaanba degmooyinka gobolka kulan dhowaan ay yeesheen golaha dhaqanka oo ay garwadan ka ahayd wilaayada ayaa lagu gorfeeyey ka faa'iidaysiga dhulbeereedka kaas oo ay dadka kaga bixi karaan baahiyaha iyadoo ay beeranayaan dalagga noocyadiisa kala duwan waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa guud ahaanba bulshada ku nool wilaayada faray inay u istaagaan tacbashada dhulbeereedka ayna garab ku siin doonaan sidii ay bulshada ugu faa'iidaysan lahaayeen waxsoo saarka gobolkeennan saaad ogtihiin waa gobol beeraha saalix kuwa ku habboon xilligii dowladdii hore ay jirtana dhulka ugu beeraha badnaa wey zarac ugu badan uu ka soo bixi jiray si guud marka waxaan rabnaa wax soo saarkii beeraha in la nooleeyo laga shaqeeya webigan weyne jubbaana dhex mara intaasoo kilomitiriyu gobolku dhex safraa degmooyinka gobolka degmo uusan maraynin ma jirta soomaan salaglu soo maraa saakow maraa bu-aaluu maraa jilibuu sii maraa gobolka o dhan uu dhex maraa marka afarta degmo waa inay ka faa'iidaysato dhulbeereedka iyada dadkeena aan ka saarno abaarahan iyo culayskaa maalin walba dhacaya iyo iyo cunto la-aantan inaan ummaddeena ka saarno biidni illahi tabaaraka wa tacaala hagaajinta jidadkaa ka mid ah wadooyinka in la hagaajiya magaalooyinka isku xira oo waxyaalaha loo baahan yahay inaan annagu u istaagna oo aan ka shaqayno biidni illahi tabaaraka wa tacaala wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay leedahay maktab beero kaas oo inta badan ku dadaala wax soo saarka iyo ka faa'iidaysigaha dhulkan hodanka ku ah wax soo saarka iyadoona wilaayadu ay xoogga saari doonto sida ay xustay sidii looga faa'iidaysan lahaa biyaha webiga oo kusii dhammaanaya badda oo ay yartahay in laga faa'iidaysto aad buu mahadsan walaalkeen cuthmaan axmed oo kaasi ahaa maamul goboleedka shabeelle darirka isku magacaabay somalilan ayaa mar kale eedeen kulil u jeediyey madaxa koox firdada soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi waxaa cirkays ku sii shareeray khilaafka xoogan ee u dhexeeya maamulka shaadula dirirka ah ee somalilan iyo kooxda riddada soomaaliya kaasoo ku aadan heshiiskii xaaraanta ahaa ee murti muuse bixi etoobiya ku siiyey badda soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha maamulka riddada somalilan ayaa eedan u jeediyey murse xasan gurguurta madaxa kooxda riddada waxa uu murtadkaani ku eedeeyey in xasan gurguurta keliya uu ka soo horjeedo inay iyagu bad bixiyaan taa beddelkeeda ayuu sheegay inuu doonayay inuu isagu etoobiya bad siiyo hadda wuxuu leeyahay afar meelood baan anugu siinayaa kaa somalilan yaana qaadan oo maxaa kan maxaa kan maxaa laga wariyey sida la ogaada ma hadde wuxuu leeyahay hobyaan siinayaa wuxuu leeyahay kismaayaan siinayaa wuxuu leeyahay meeleelaayaan siinayaa hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyadoo ay fashal ku soo dhammaadeen wadahadallo u socday etoobiya iyo kooxda riddada kadib markii etoobiya ay ka biyadiiday inay ka laabato heshiiska ay la gashay somalilan wuxuu sidoo kale hadalkan ku soo aadayaa xilli warbaahinta ay iska weerareen murtad muuse biixi iyo murtad gurguurte iyadoo somalilan ay sheegtay in kooxda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho aysan ka hor istaagi karin heshiiskii xaalaanta ahaa ay la galeen etoobiya mahadsanid marwaan wilaayada baay ayaa imtixaan lagu ogaanayo heerkooda waxbarasho ka qaaday ardayda madaarista qur-aanka kariimka degmada bulafulay ee wilaayadaasi abu xasaan ayaa warkaasi inoo haya عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ku dhowaad shan iyo toban madaraso oo lagu barto qur-aanka kariimka kuna taalla degmada buulo fullay ayaa laga qaaday imtixaanaadka madaarista laga qaada sanadkiiba laba mar kaasoo loogu talagalay in lagu ogaado heerka waxbarashada ardayda barata qur-aanka kariimka iyo qaabka ardayda qur-aanka ay u baranayaan una xifdinayaan wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maktabka dacwada gaar ahaan qismigiisa jamciyatul qur-aanul kariim ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku guulaystay in imtixaan ay ka qaada arday ku dhow toddoba boqol oo arday oo wax ka barata ku dhowaad shan iyo toban madraso oo ku taala degmada buulafullay laguna barta qur-aanka kariimka waxaana jiray jaa-isooyin iyo abaalmarino qaali ah oo la siinayay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadkii laga qaaday munaasabad lagu soo gebagabeynayay imtixaankan kana dhacday degmada buulafullay waxaa ka qayb galay culummoonu qabo waalidiin iyo marti sharaf kale culummadii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh alwaalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim waxyaabaha loo baahanya waxaa ka mid ah macallimiinta iyo idaarada kulamo inay yeeshaan waxaa kaloo loo baahan yahay idaarada iyo waalidiintii macalimiintii kulamo in la yeesho intaasoo dhan lagu gorfaynayo koox waliba kulantay wixii khuseeya dhammaanna waxay ku wada shubmayaan waalidkii ee caruurtii siday tarbiye fiican u heli lahaayeen ay wax u baran lahaayeen nabigeenna sal alla alay slam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama meesha qur-aanka looga sheekaysanayo sakiina xasiloonima kusoo degaysa raxma naxariis ilaahay baa kusoo degaysa raallahaanshaha ilaahay subxana wa tacala ayaa kusoo degaysa mid ka mida guddiga imtixaanka qaaday ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka imtixaanka loo qaadayay ardayda ka faa'iidaysatay iyo macluumaad kale
jawaanibta oo markaas oo la tarkiisiyaayey oo xoogga la saarayna ma haayana afar jaanib oo kale الحفظ تجويدك إيه، القراءة والكتابة أفرتاس جانب يل تركيزياي آه، ضربة ما بحاي نم أنا جود أهم عدد يوم ما بحاي آه، تضرب بقل سالون الشام أربعي يوال قعدني مدارس تريد وجود ما يبواها تمو أفر مدرس أكل يحاين ugu dambeyn mid ka mida waalidiinta oo munaasabadda ka hadlay ayaa sidan yidhi dada waalidiin ay sida manaay alxamdulilaahi wadaadada u sheegaan alxamdulilah ciyaalka horta dugsuga iyo reera lama dhaxdood inaha ka fasaadna alxamdulilaahi macalin iyoonay iyo alxamdulilah waalidka isku wardhabin wax meeshka sharin tani waa qayb ka mida juhdiga wilaayada ay bixinayso iyadoona wilaayada xoogga saaraysa barashada qur-aanka kariimka islamarkaana si gaara gacanta ugu haysa madaarista lagu barta qur-aanka kariimka maadaama ardayda hadda qur-aanka baranaya ay yihiin jiilka mustaqbalka dalkan in ka badan toban askari oo toobadkeenyaal ayaa isku soo dhiibay wilaayada jubbada hoose sidoo ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله toddobaadee kadib maleeshiyaadkii qasabka lagu keenay deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo ayaa bilaabay inay kala firxadaan waxaana inta badan maleeshiyaadkaas iyagoo toobadkeenyaala isku soo dhiibeen maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dhowaan munaasabad lagu soo bandhigayay laba iyo toban askari toobadkeenayaal oo kow iyo toban ka mid ay ka yimaadeen deegaanka buulo xaaji halka midka laba iyo tobanaadna uu ka yimid magaalada kismaayo waxaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayada iyadoo goobta ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose haddii aan soo qaadanno qaar ka mid ah toobadkeenayaashii lasoo bandhigay kow cabdi macalin mursal labo yuusuf maxamed salaad saddex salaad macalin xareed afar axmed saxane mahad shan cabdi buulle xasan lix maxamuud cabdulaahi ibraahim toddobo baashi maxamed cabdiraxmaan waxay askartan ka mid ahaayeen maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanka buulo xaaji markii towxiidka loo qabtay kadib ayaa waraysi gaara siiyeen idaacadda islaamiga andalus ugu horeen waxa ay ka sheekeeyeen habdhaqanka maleeshiyaadkii ay ka soo tageen dhaqankoodu wuxuu ahaa horta horta diin ilaahay laisma fara oo khayr laisma fara shar mooyaan khayr waxaa laiskuma sheega markay saas ay taha ninka markuu ku caynaya oo caynaysaan diintaada innagu inuu dhaha mooyaane waxa ay tan fiican kuma sheegay waxa ay sheegeen in si aadaa loo soo dhoweeyey islamarkaana shakhsi kasta oo ka tirsan toobadkeenayaashan labaiyo tobanka ahaa waxa uu watay qorigii uu kula dagaalamayay shareecada islaamka iyadoona mujaahidiintae u lacagayeen iyagoona ka hadlay soo dhoweynta loo sameeyey hadda waxaan la imid qori iyo qori aka i booshkiis ayaan la imid waan lacag baa laiga siiyey waa kaasoo lacagtayna waan qaatay waa kaa ma haddana waddanka ilahi wuu ii furinyo waxay haystana ma laha caqabada oo si farxad lean ku noolahay markii meel barwaaqana waa iska joogaa maanta ilaahay u toobadkeen oo islaamkan usoo noqday insha allah si fiican liisoo dhaweeyey alxamdulilahi kumaasna wax dhibaato ah wax kalmaana arkin waxaan la imaaday qori afar qasnadood aadna waa nagu magacilina si liisoo dhaweeyey waan lilacageeyey alxamdulilah ilaa maas kale waan iska raaxaysanayaa ugu dambeyn laba iyo tobankan askar toobadkeenayaasha ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ugu dambeyn baa ku diray maleeshiyaadka ay kaga soo tageen safka cadowga allah kolley intii iga dambaysay waxaan leeyahay ilaahay ha u tooba keenaano insha allah waxaan leeyahay ilaahay ha u tooba keenaano ee walaalaha muslimiinta isku soo dhiibaan aan leeyahay waxba liima yelin qorigeyga maaragtaa qoriga boosh akafodhisaban baan la yimid kolley qorigiin waa la ii lacageeyey nimanka la qaldayow ee waddadaas aad ku jirtaan wadda fiican ma ahane toobadu way furan tahaye ee toobada u kaalayaan leeyahay saxaabtay buulaha janna kaga soo tagay haasku kudbaha angaa dhehi lahay saaxiibkayga marjisa ee rooge haasku kutaban i siisay muslimiintaas iska soo dhiwanaa ayagoo halaal ah oo salaada oo toobadooda la aqbalayo inaad dhintaana fiican tani wixii ka dambeeyey baaqii waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis waxaa isa soo tarayaa tirada askarta toobadkeenayaasha ee soo gaaraya deegaanada iyo degmooyinka wilaayada ee lagu maamulayo shareecada islaamka mahadsanid abuayman maamulka sahyooniyadda yuhuudda ayaa ansixiyey sharci gaaleed ay ku qaadanayaan dhul cusub oo ay leeyihiin walaalaheena muslimiinta filistiin maamulka yuhuudda ayaa meelmariyey sharci ay ku qabsanayaan dhulka ugu ballaaran ee ku yaala daanta galbeed ee filistiiniyiinta tan oo lagu sheegay in ay ka dhigan tahay deegaamintii ugu ballaarneed yuhuudda ay ku doonayso in ay ku burburiso dhulka filistiiniyiinta muddo ka badan soddon sano ah kadib laakiin waxaa cusub markan ayaa ah in sidoo kale yuhuudda ay ansixiyeen inay qabsadaan labaiyo toban dhibic toddoba kilomitir oo laba jibaaran oo ay gudaha ugu gelayso dooxada jordan oo ah aagga muhiimka ee isku xidha daanta galbeed iyo dalka urdun mandiqada ay ku taalla dooxada oo dhacda xuduudda urdun iyo daanta galbeed ayay siisay muhiimad istaraatiijiyadeed oo gaar ah taasoo xaqiijinaysa halkaasoo haddii ay gacantooda ka baxdo isku xidhaysaa dhulka filistiiniyiinta iyo waddamada carabta ee diriska yihiin xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay duulaankay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga cabdulqani moxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo siyaasiyiinta iyo madaxda murtadiinta ay quuska muujinayaan jiritaanka nidaamkooda faasidka ah ee gaaladu ay ku beertay dhulkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay qayladhaanta xildhibaanada ah iyo siyaasiyiinta kooxda ridada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in kooxdan uu majaraha u hayo xasan garguurte ay ku fashilantay dagaalkii ay ku iclaamisay mujaahidiinta ee ka dhanka ahaa deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka murtadkan oo si hadlaya ayaa sheegay inuu istaagay dagaalkaasi ashhaadala dirirka ah isagoona kooxda ridada ku tilmaamay mid aanan maslaxadeeda garanayn islamarkaana uu hagayo hal shaqsi sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ugu dambeyn sheegay in kooxda ridada ay ku socoto dhabbihii ay ku burburi lahayd marka wixii adduunka nala wada way guulaysteen laakiin wixii annaga aan wadnay ayaanan weli qabyo ah oo runtii keliya maahane macnihii rajo badan aysa hadda muuqanin waxaa ka mid ah inuu istaagay dagaalkii lagu hayay kooxaha argagixisada ah dowladda waxay tidhaahdaa meel la qabsado hore looga baxa ma jirto laakiin way jiraan meelo badan oo la qabsado hore looga baxaa jiro waa facts waxaan la inkiri karin waaye dagaalkii wuu istaagay haddeertan wuu joogsan yahay waxaa laba ah waxa ugu muhiimsan oo soomaalina meeshaan dhigay in siyaasaddan heshiis lagu ahayn heshiiskii siyaasaddana ma jiro dowladdii marka waxay iska noqotay dowlad ajandaheeda aan la garanaynin hal qofna oo hagayay noqotay dadkiina aan heshiis la ahayn oo slogankii ahaa ama shicaarkii ama alkudhigii ahaa soomaaliya heshiisa dunida heshiis la ah inaysan jirin waa dhicid waaye dowladdan way dhacsan tahay macnihi hadalkan kasoo yeeray cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qayb ka noqonaya walaaca iyo catawga kasoo yeeraya madaxda murtadiinta kuwaas oo si weyn uga walaacsan halka uu masiirkooda ku dambeyn doono kadib bixitaanka ciidamada kufaarta ee duulaanka ku jooga dalkeena muddo ku dhow labaatan sano mahadsanid cabdilqani markan waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku aadan walaaca ay kooxda ridada ay saaxiibadeeda ka qabaan in mujaahidiintu ay la wareegaan dalka soomaaliya oo ay sii xoogaysatay waxaa soo jeedinaya warbixintaasi walaalkeen abu iman mustaqbalka kooxda ridada soomaaliya ayaa haadaan ka sii dhacaya kadib markii uu kufriga caalamiga ah bilaabay inuu dhimo ciidamadiisa caloosha dushaqaystayaasha ah ee soomaaliya ka dagaalamayay wax ka badan toddoba iyo toban sannadood oo xiriir ah waxaa aad u kordhay hadalhaynta ku aadan sida uu noqon doono masiirka kooxda ridada marka dhammaadka sannadkan la soo afjaro howlgallada kufaarta afrikaanta ee loo yaqaan atmis islamarkaana dalka laga saaro inta badan ciidamada siliibiyiinta maxaafisha caalamiga ah doodaha siyaasadda kulammada iyo falanqaynta warbaahinta gudaha iyo dibadda waxaa qabsaday su'aasha ah sidee noqon doonaa xaalka soomaaliya kadib bixitaanka atmis doodahan waxaa sii xoojiyey guuldarooyinkii isxigxigay ee maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray saaxaadka jihaadka geeska afrika iyo awoodda shabaabul mujaahidiin oo sii lixaadsanaysa falanqeeyayaasha sida aadka ula socda arrimaha jihaadiyiinta ayaa carabka ku celceliyey in wax la mid ah musiibadii siliibiyiinta ku gaartay afghanistaan ay soomaaliya ka soo socoto maraakiis daraasaad ayaa iyana muujiyey in shabaabul mujaahidiin ay xajisatay awooddeeda ciidan midda siyaasadeed iyo dhaqaale ay ku leedahay mandiqadda arrinkaasoo sar u sii qaaday welwelka ay gaalada iyo dabliifyadu ay ka qabaan in mujaahidiintu ay dal kala wareegaan markay ciidamada shisheeye ay dibjeediyaan xamlad dagaaleedkii ay kooxda ridada laba sanno ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ayaan waxba ka bedelin saaxada arrinkaas oo keenay in maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddo sannadaha la carbinayay ay ku burburaan weeraradii cagmarinta ahaa guulo aan dhulka oolin balse warbaahinta ay soo marinayeen madaxda kooxda ridada ayaa noqday kuwa aan wax ka soo qaad lahayn oo aan xisaabta ugu jirin falanqeeyaasha iyo xitaa kuwa cadowga ah ee walaaca muujinaya telefishinka aljaziira qaybtiisa ingilishka ayaa barnaamijkiisa inside story wuxuu isdultaag ku sameeyey qoobgariirka ay gaaladu ka qabaan xaaladda soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee atmis loo yaqaan maxamed hiir mooge oo soo noqday la taliyaha dhanka warfaafinta madaxweynaha kooxda ridada oo ka mid ahaa dadkii dooda lagu martiqaaday ayaa sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta aysan waxba u qaban murtadiinta ayna toddoba iyo tobankii sano ee soomaaliya joogeen lagu bixiyey lacago balaayin doolar ah wuxuu ka shanqariyey in joogitaanka quwadaha shisheeye aysan waxba ka bedelin awoodda mujaahidiinta al-shabaab taasi beddelkeedna la dhihi karo waxayba heleen dagaalyahanno iyo kawaadir muhiim ah Well, I mean, um, a more important question is uh, the AU peacekeeping force, which has been in the country for 17 years, effectively making it.
su-aasha muhiimka ah ee la isweydiinayo waa in ciidamada afrikaanta oo dalka joogay muddo toddobiyo toban sano ah taasoo ka dhigaysa howlgalkii ugu wakhtiga dheeraa ee ururka midowda afrika aysan qabanin wax weyn oo la taaban karo waxa su-aasha laga keenaya ayaa ah waxa ay soo kordhiyeen ciidamadaas toddobiyo tobanka sano dalka joogay laguna bixiyey balaayiinta dollar xilli kala bar dalka soomaaliya ay weli maamulaan al-shabaab uh, done over the last 17 years when half the country is still in the hands of the insurgents.
baarayaasha iyo falanqeeyaasha ayaa isku raacsan in dagaalka ay reer galbeedku uga jiraan soomaaliya oo ay u wakiisheen caloosha dushaqaystayaal afrikaan ah uu yahay mid madhalays ah oo gabay ahdaaftiisii ugu muhiimsanaa sida in la tirtiro awoodda jihaadiga ah kadibna dalka oo dhan lagu faafiyo maamulada dimuqraadiga kufriga ah shareecada raxmaankana laga manciyo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah dhawaaqyada soo yeereeya ee saadaalinaya in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan dalka goor aan fogeen waxay aad uga caraysiinayaan madaxda kooxda ridada oo la yaaban sida loo qaadan waayey beentii ay sannadadii lasoo dhaafay gudaha iyo dibadda u suuqgeynayeen taasi oo ahayd al-shabaab waa ay dhammaadeen waa qiso hore oo laga sheekeeyo ninka beenaalaha ah ee dacaayaddaas afuufayey waa bilaashxiitaha murtadka ah xasan gurgurte isaga ayaana hadda ka mid ah kuwa ku dabaqsan rucbiga ku soo wajahan aan karno aan ku dhiiranno aan hore u soconno cabsigelinta balaayaa dhacayso waa la kala daadanaa dalkaa kala tegayo ummaddaa inta ku hoogay reer hebelaa xagga ka boodayo xagga ka dhacaya ma ma ma jirto dalkuna ma dumayo wax dhacayana ma jiraan horaa u soconaynaa dowladnimadaan kusii soconaynaa qaanuun iyo nidaam iyo dowladaan yeelanaynaa marka kuwa aan u bixinay kuwii yowmulqiyaamaha yaynan na cabsigelin yaynan na cabsigelin cabsidu waa faktarka ama cunsurka ugu weyn oo guuldarrada keena waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa bishii lasoo dhaafay sheegtay in weerarada jihaadiga ah ee shabaabul mujaahidiin ay sii kordhiyeen ayna halis gelinayaan maamulada maxalliga ah oo ay ula jeedo murtadiinta james iswan iyo maxamed amiin sweyf oo midowda afrika iyo qaramadii midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa labadaba golaha ammaanka ka hor caddeeyey in waxa la filan karo iyo waxa saaxada yaala ay kala duwan yihiin marka la gaaro bisha sebteembar ee sannadkan ayaa la filayaa in ciidamada atmis lagu soo koobo toban kun lix boqol lix iyo labaatan askari halka dhammaadka labada kun afar iyo labaatanka la soo gebagabayn doono howlgalka afrikaanta soomaaliya oo noqonaya midkii ugu wakhtiga dheeraa uguna fashilka weynaa la taliyihii hore ee madaxweynaha kooxda hirdada ayaa mar kale sheegaya in ifafaalaha muuqda aysan wanaag ugu bishaaraynaynin gaalada caalamka iyo dabadhiifyada soomaalida ayna shabaabul mujaahidiin talada dalka u sii dhowaanayso wuxuu meesha ka saaray sheegashooyinkii ka imaanayay villa soomaaliya oo ahaa in la wiiqay mujaahidiinta islamarkaana ay dhistay ciidan awood u leh inay beddelaan kuwa afrikaanta ee atmis I think it, it's, it's, no, it's not a secret that Shabab is very strong in the country. I mean, there's been talk that they're, they're getting weakened and that security is improving, and that's true for most of the major cities.
waa wax la wada og yahay in al-shabaab ay aad ugu xooggan yihiin soomaaliya waxaa jiray himilo ah in kooxda awooddeeda la wiiqo ammaanka waddankana uu soo hagaago balse ururku weli wuxuu maamulaa kalabar waddanka gaar ahaan dhulka magaalooyinka ku xeehan taasoo awood u siinaysa inay si sahlan u go'doomiyaan magaalooyinka waaweyn sidaba ay horey u sameeyeen waa ururka ugu awoodda badan uguna hodansan qaaradda afrika waxayna ku xiran yihiin alqaacida arrimahaasi oo dhammi waa xaqiiqo dowladdu muddo hadda laga joogo laba sannadood waxay qaaddeed duulaan ay ku qabsatay qaybo ka mid ah dhulka baadiyaha ah balse dowladdu ma laha awood ay dhulkaasi ku sii haysan lahayd sidaa daraaddeed al-shabaab waa urur awood badan
warbixintaas waxay u dambeysay warka subaxnimo idin kaga imaanaya idaacadda andalus assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu